taliyayaasha ciidamada asluubta booliiska iyo militariga iyo waybayo isku kaaladahayana dhismo habsi cusub oo lanka tiragali in la kayarayo maxaabiista kajarta habsiga dhexe iyo saldhigyo booliis saasaato wayba kulunka longudawahey dhismo isbitaal landhisow ciidanka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya iyo anka horeynta kulunka kudawahey waynu iska dheeraday muhiimad yeelata in la hel xabsi iyo isbitaal yolin ciidamada shal duwan ee dalka waxaad og tihiin maxaabiis fara badan oo ay ahayd inaad idinku gacanta ku haysaan ayaa waxay ku xiran yihiin xarumaha kale ee ciidamada amniga sababteedu ay tahay in weelashii idinku aada u samaysateen inaad ku haysaan dadkaas ay idinka buuxsameen annaga waxaa nagu filan afar iyo labaatanka saac ayaa nagu filan hayntooda laakiin inay saldhigyadii iyo c i d iyo xarumihii kale ee baaristu ay noqdaan xabsiyo oo dad xukuman iyo dad rumaana iyo dad maaragtay dadkii labaatan iyo afarta saac loogu talagalay ay isku dhex xidhan yihiin waa arrin aada u adag weyn taasna waxaan ka shaqaynaynaa in annagoo taliyaha aan iskaashanayno in la helo xabsiyo oo aan dadkeenna maaragtay eedaysanayaasha aan ku dhaqan celinno ama aan ku hayno muddo intaa maaragtay cadaaladdu ay ka fasaxayso aan ku hayno inaan dhisno taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan yowsiino kulunka kudawahay waynuu sheegay in maxaabiista kajarta habsiga dhexe lambaahiya in la shalqaada waxa ay hadda dowladda noogu fadhido oo nagala sugaayo saddex maalmood miyase laba maalmood ka bacdi waxa nagala rabo yaan ku horumaraya cilmi iyo xertiisa haddaysan wax isbedelin boqolna waa saraakiil boqolna waa askarta kuwa uu sheegaya inay ku salaysan yihin